waxaan ganacsade soomaaliyeed oo ku nool melbourne oo ka beec mushtaraa hilibka khaasatanna hilibka geela kusii takhasusay
abuukar xaaji culisow oo ganacsiga geelan ku jiray muddo ka badan labaatan sano ayaa u arka sayladan cusub ee geela lagu kala gato qaabkan onlineka ah maadaama isagu si toos ah uu u iibsan jiray geela
waagi hore aniga dad baan dirsan jiray xoolaha iisoo gedi jiray ilaa iyo shan iyo toban neef labaatan neef waxaan leeyahay meel liigu xareeyaan leeyahay meeshaasaan ku xareystaa muddo one week ah ayaan isticmaalaa geelaas isbuuc baan isticmaalnaa geelaas haddana sidoo kalean sameeya laakiin hadda barnaamijkan hadda cusub soo gala waxa waaye maaha nimankii anigii baaban samaysan karaba anuu meel ban joogo ayaa geeli dalbanaayo ayaan arkayaa waxaa lii soo saarayaa gawaari meeshii aan rabaa liigu keenayaa maaragtay businesskaas cusub baa hadda noo soo baxay marka kii hore oo dhibka maaragtay niman inaan raadiyo dad waa ka duwanaatay qaabkan casriga ah ee onlineka geela lagu kala gato ayaa ka duwan qaababkii aynu naqaanay soomaaliya oo ahaa in suuqa xoolaha la tago neefkaad doontana aad farta ku taabato
waa runtii waa qaab runtii ka duwan sidii soomaalida siday u taqaano saylad ahaan oo neefka inaad taabatid carjarkiisii iyo inuu caato yahay inuu weyn yahay australia saa ma aha australia waxay samaynayaan waxay samaynayaan wax la yidhaahdo age da'da da'day sameeyaan kani waa laba jir afar jir shan jir shan iyo toban xabo labaatan xabo soddon xabo adiga intaa doontaad ka gadanaysaa marka waxaa gadanaysaa neefafka geela shan jirka ah waxaan ka rabaa toban neef neefafka laba jirka waxaan ka rabaa shan neef saas baa lagu kartaa sidii hore soomaalida annaga aan naqaanay ma jirto austraaliya geela waa la laayaa dhowaan ayay ahayd markii dowladda ay amartay in toban kun oo neef la toogto si loo yareeyo laakiin abuukar waxa uu aaminsan yahay in qaabkan onlineka geela lagu kala iibsanayo inay faa'iido keenayso oo dadku ay ku dhiiradaan inay ka faa'iidaystaan manaafacaadkiisa haa wuxuu noqday arrin hadda oo aad iyo aad maaragtay dadkii austraaliyaankii ay ku soo baraarugayaan geelu inuu yahay wax loo baahan yahay dilmadii la dilaayey oo maaragtay geela la dilaayey oo soo yaraanayo macnaheedu uu yahay maarata geeli inuu marketka soo galay geelii maanta in lagu kala galanayo online lagu kala gadanaayo adigoo aniga hadda waxaan ku noolahay state la yidhahdo victoria waxaan wax ka gadanaya state la yidhaahdo western australia oo saxaro ah middle of maaragtay city magaaladaasi geel jooga aan ka soo gato oo maaragtay lagu keenayo marka wuxuu noqday arrin cusub businesska geelina hadda wuu soo socdaa wuu soo kacayaa sababaha ugu waaweyn hadda ay dadku ay u iibsadaan geela ayaa ah inay ka faa'iidaystaan caanihiisa oo hadda loo bedelay qaabka budada ah si suuqyada caalamka loogu iibgeeyo caanihii waxay noqotay wax aan maaragtay runtii aad iyo aad u qiimo qiimo weyn lahaaduu noqday caanihii geela oo xataa laga dhiga border oo loo qaado asia oo soomaalida aan jeclaan lahaa arrintaas inay aad iyo aad u xiiseeyaan u ogaadaan inuu yahay business opportunity weyn uu yahay maxaa jira dheh gasaca borderka oo kiilada ah waxaa lagu kala gataa lixdan iyo shan dollar caanaha geela marka waa waa business weyn waaye waa la arkay eeshiyaankii baa u arkay maaragtay daawo ahaan marka waa business cusub saas darteed baa dadki waxay u gadanayaan geel inay ka becmushtiraan caano ahaan hilib ahaan waa arrimo soo socdo oo suun noqon doonto maaragtay wax aad loo isticmaalo
geela soomaaliya jooga iyo kan austraaliya jooga ayaa aada isugu eg marka loo eego kuwa kale ee caalamka laga helo abukar ayaa tilmaamaya runtii horta geela austraaliya markiisi hore wuxuu ka yimi soomaaliya haddii aad aragtid markii ay joogaan ilaa iyo boqol neef laba boqoloo neef oo geela austraaliyaan oo meel taagan wuxuu joogaa maaragtay waad dareemaysaa geela soomaaliya oo kale inuu yahay waa ka waaweyn yahay oo maaragtay wuxuu haystaa dhul aad u weyn wuxuu haystaa geedo aad u waaweyn bahal ma joogo baqdin ma jirto oo geela waddankan lagama baqo oo xaywaan dilaayo ma jiro waa ka waaweyn yahay marka geelayna wuu ka waaweyn yahay geelaana waaweyn dankeena soomaaliya austraaliya waxay ka mid tahay waddamada caalamka ugu geela badan laakiin halkan waa duurjoog lama dhaqdo ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia